بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar lagu dilay in ka badan labaatan askari oo ka dhacay waddanka burkina faso mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo la wareegay deegaanno iyo fadhiisamo ciidan mu'asasada azalaaqa oo faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgalla jihaadi ah oo ka dhacay galbeedka afrika dagaallada u dhexeeya maliishaadka xuutiyiinta iyo maraykanka oo weli ka socda badda cas haddaba yaa ku gacan sareeya dagaalka maxaa khasaare ah oo ay kala kulmeen dowladaha reer galbeedka sideese ayuu u saameeyey isu socodka maraakiibta ganacsi ee adeegsata marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandeb falanqeen ayaad maqli doontaan kumanaan ka tirsan ciidanka yuhuudda oo dalbanaya in la soo gebagabeeyo dagaalka khaza kadib dhiigbax xooggan oo ay wajahayaan iyo ra'iisul wasaarahooda oo weli ku adkaysanaya sii socoshada duulaanka wejiga labaad wadahadalla u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo ka furmay magaalada roma ee caasimadda waddanka talyaaniga haddaba maxaa laga filan karaa wareeggan muxuuse ku soo dhammaaday kii koowaad donald trump oo dagaalku u iclaamiyey jaamacadaha maraykanka ee garab istaagga u muujiyey qadiyadda filistiin iyo bannaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo siyaasadda maamulka cusub ee washington oo waddankaasi ka socda maxaa ka jira in shiinuhu uu taageero u fidinayo maliishaadka xuutiyiinta ee dagaalka kula jira dowladaha reer galbeedka iyo washington oo eedayn la xidhiirta arrinkaasi u jeedisay biijiin maxaan ka naqaannaa tobanka badood ee ugu waaweyn caalamka halkeese ayay dhacdaa midda ugu cumqiga dheer qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag oo maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo labaatanka shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaalada u dhexeeya maliishaadka xuutiyiinta iyo dowladda maraykanka ayaa sii xoogaysanaya kuwaas oo socda muddo ka badan hal sano haddaba ayaa ku gacan sareeya maxayse saameyn ah oo ay ku yeeshaan maraakiibta ganacsi ee adeegsada marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandeb qodobkaas iyo sidoo kale wadahadalla u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo maanta ka furmay magaalada roma ee caasimadda waddanka talyaaniga waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantaa suhayb ee wadanka yeman weli waxaa ka socda duqeymaha bahalnimada leh oo ay geysanayaan ee, diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda maraykanka duulaanka saliibiga ee maraykanku ku qaaday ee, yemen wuxuu galay ee, isbuuciisii labaad oo xiriir ah duqeymaha ugu daran waxay ka socdaan magaalooyinka dhaca waqooyiga wadanka waxay beegsanayaan dhammaanba kaabayaasha bulshada sida dekadaha ee, warshadaha lagu sayfeeya batroolka iyo xataa gaadiidka dadweynaha ay isaga kala goysho magaalooyinka waaweyn ee wadanka sida ma'rib sancaa iyo magaalada alxudeyda ee dekada leh isla markaasna dhacday galbeedka wadanka yemen shalay oo keliya waxaa ee, duqeymo ka dhacay yemen ku dhintay in ka badan soddon iyo afar qof mareykanka duqeymaha u geysanaya wadanka yemen wuxuu u adeegsanayaa diyaaradaha loo yaqaano droniska ee aan duuliyaha lahayn diyaaradaha ee sida qumaatiga uga soo kacaya maraakiibta mareykanka ee ku sugan xeebaha wadanka yemen halkaas oo gumaad daran ay ka geysanayaan warbixino soo baxay ayaa sheegaya in dadka ku dhintay duqeymaha yemen ay ka badan yihiin saddex boqol oo qof tan iyo markii trump uu iclaamiyey duulaanka saliibiga ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ee wadanka yemen maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa iyana waxay sii wadaan howlgallada ee ka dhanka ah maraakiibta mareykanka iyo kuwa yahuudda ee isticmaalaya biyaha badda cas inkastoo duqeymahaas laayaanka ay ka socdaan wadanka yemen haddana weli mareykanku ma xaqiijin hadafkii uu u qaaday duulaankan oo ahaa inuu ta'miiniyo maraakiibta sahayda iyo raashinka u sida yahuudda sahyuuniyadda ee muddo ka badan hal sannadood ka caaganaa xeebaha ee badda cas ee wadanka yemen iyo xataa marinada caalamiga ah sida baabul mandab iyo marinka loo yaqaano hormus ee wararku waxay sheegayaan in xuutiyiintu ay dhowr ee duqeymo oo daronis loo adeegsaday ay ku qaadeen dhowr markab oo mareykanka u lahaa ayna ku guuleysteen in xeebaha yemen ay ka fogeeyaan maraakiibta mareykanka waxaa kaloo xusid mudan in xuutiyiintu ay sidoo kale ku guuleysteen in mareykanka ay u diidaan in weerarada uu kusoo qaadayo wadanka yemen uu kasoo abaabulo saldhigyada uu ku leeyahay dhulka jasiiradda carabta gaar ahaan wadamada sacuudiga qatar baxrayn iyo imaaraadka carabta dhammaanba dowladaha dabadhilifyada ee ka jira dalalkaas aan soo sheegnay ayaa mareykanka u sheegay in saldhigyadiisa ku yaalla wadamadaas aysan duulaan ku qaadi karin wadanka yemen sababa la xiriira iyagoo ka baqaya in bartilmaameed ay u noqdaan sawaariikhda iyo daroniska ka imaanaya maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ah wakiilada iiraan ee wadanka yemen taas waxay sababtay in mareykanka uu isticmaalo maraakiibtiisa qaada diyaaradaha xamuulka iyo kuwa militariga kuwaas oo yaala biyaha caalamiga ah sidoo kale wararku waxay sheegayaan in shaqada ay gabeen in ka badan toddobiyo labaatan cisbitaal oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee wadanka yemen kadib markii duqeymo lagu bartilmaameysaday ciidanka cirka mareykanka waxay beegsanayaan dhammaanba isku imaatinada shacabka iyagoo aan kala sooceynin goobaha ay ku sugan yihiin shacabka iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta haddii arrinta waddanka yemen aan intaasi kaga gudubno maalmahan waxaa jiray wadahadallo u socday dowladda shiicada iiraan iyo xukuumadda washington wadahadalladan oo ku aadanaa sidii xal looga gaari lahaa barnaamijka nucleerka ee iiraan ay sanadadii lasoo dhaafay ku howlaneed wadahadalladu waxay galayaan isbuucii labaad isbuucii lasoo dhaafa waxay ka dhacayeen magaalada masqad ee caasimada wadanka cumaan waxayna labada dhinac sheegeen in durbadiiba natiijooyin horudhaca laga gaaray qodobada qaarna laisku fahmay wadahadalladan waxay bilowdeen markii mareykanka uu joojiyey trumpna uu ka baxay heshiiskii nucleerka ee kala dhexeeya reer galbeedka iyo iiraan sanadii labada kun sideed tobankii donald trump oo shalay hadlay wuxuu sheegay in wadahadallada uu ku rajawan yahay isla markaasna uusan ku degdegi doonin khiyaar military isagoo hadlaya waxa uu yiri iiraan waxay dooneysaa wadahadal annaguna kuma degdegayno camal military amba camal caskari ah dhinacyadu waxay doonayaan baa la yiri in meel dhex ay isugu yimaadaan dowladda saliibiyadda mareykanka waxay diiradda saareysaa sidii iiraan aysan u heli lahayn qumbuleed nuclear ah waxayna sidaas u yeeleysaa ma dooneyso in mandiqada loo bixiyo bariga dhexe ay ka dhisanto dowlad leh hubka nucleerka hadda nucleerka waxaa haysta maamulka yahuudda sahyuuniyadda oo keliya mandiqadaas bariga dhex loo bixiyey dowladaha ugu waaweynna waxay yihiin iiraan iyo turkiga turkiga weligiisba ma niyeysan in nucleer uu yeesho iiraan ayaa hadda dooneysa in nucleer ay yeelato oo ay ku cabsi geliso dadka muslimiinta sunniga ee mandiqada isla markaasna ay kula gorgorsanto reer galbeedka mareykanku wuxuu ku goodinayay bilihii lasoo dhaafay in tilaab military uu qaadayo laakiin si lama filaan ayuu trump ugu dhawaaqay in wadahadal uu la furayo nin lagu magacaabo casbaas caraqji oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiicada iiraan oo hadlayay wuxuu sheegay in wadahadallada maanta ka furmaya magaalada roma ee caasimadda waddanka itaaliya guul ay ka rajeynayaan dhinacyaduna ay isku soo dhowaan doonaan iiraan maxay dooneysaa xukuumadda tahraan waxay dooneysaa baa la yiri in laga qaado dhammaanba cunaqabateymaha maaliyadeed iyo kuwa socdaalka ee saaran cunaqabateymahan waxay wiiqeen dhaqaalihii wadanka iiraan wuxuuna noqday iiraan dal dunida marka si kaga godoonsan dhaqaale ahaan ee, waxaana ka xayiran lacago ee, dhowr trilyan ah oo ku jira bunuugta dowladaha yurub iyo kuwa mareykanka waxaana ugu dambeeyey in lacag ee, dhowr bilyan oo doolar ahaa looga xayiray een, wadanka mareykanka lacagtaas oo ay ku dooneysay inay kusoo iibsato ee, diyaaradaha een, qumaatiga u kaca ee rakaabka loo isticmaalo Een, warbixino sirdoon oo soo baxay waxay sheegayeen in nisbada iiraan ee bacrimisay ee maadada loo yaqaano uraniumka ay ka badan tahay lixdan boqolkiiba taas oo ka dhigan in saddex dhibic lixdan iyo toddoba boqolkiiba ay sare u qaaday een, heshiisyadii ee, horey loo dejiyey ayna hadda bilowday in heshiisyadaas hoos u dhigto taas beddelkeedna ay sare u qaado bacriminta maadada uraniumka ee laga sameeyo hubka waxgumaada ee nuclearka waxay eh, khubaradu sheegayaan in hadda iiraan ay qarka u saaran tahay in bacriminta eh, uraniumka ay gaarsiiso sagaashan boqolkiiba ayna ku dhowdahay inay eh, soo saarto qumbulad nuclear ah oo hubka nuclearka sidaas ay ugu hubaysnaan doonto Een, marka labada dhinac sidaas ayay hadda eh, wadahadalladu uga socdaan magaalada roma ee wadanka talyaaniga Een, is-aragyadii hore uga dhacay magaalada masqad ee wadanka cumaanne Een, mareykanku waxay muujinayaan rajo ah in xal la gaaro Ee, trump wuxuu dadaal ugu jiraa in afarta sano ee xilka uu hayo aysan iiraan soo saarin ee, hubka nuclearka yahuudduna ay noqdaan kuwa ku gacan sarreeya een, dagaalka iyo hubka dhan walba eh, yahuudduna ay noqdaan kuwa dhan walba ku gacan sarreeya awoodda mantiqada loo bixiyo bariga dhexe halka shiicada iiraanna ay dooneyso in heshiis ay gasho oo hubkaas ay soo saareyso ay hakiso taas beddelkeedna trump eh, uu ka qaado cunaqabateymaha xaddhaafka ah ee uu kusoo rogay Een, afartii sano hore oo uu xilka hayay haddana kuwa uu kusoo rogay kuwo kalena uu la damacsan yahay waxaa xusid mudan in madaxweynaadkii saliibiga joe biden een, iiraan iyo eh, mareykanka ay heshiis ka gaareen dagaalkii ka socda wadanka lubnaan ee u dhexeeyey yahuudda iyo maleeshiyaadka ururka xisbu shaydaan ee iiraan ku daaban heshiiskaasna uu sababay in eh, yahuuddu ay u firaaqoobaan xasuuqa iyo gumaadka ay u geysanayaan shacabka muslimiinta ee magaalada ghaza haddana waxay doonayaan in dhexdooda ay heshiiyaan kadibna ay usoo tafaruqaan een, gumaadka ay ku hayaan muslimiinta sunniga ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qeybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu naafeeyey maleeshiyaadka xukuumadaha riddada ah ee burkina faso iyo maali bayaan ka soo baxay jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerar lagu dilay labaatan askari ee mujaahidiintu allah fadligii ay ka fuliyeen saldhig militari oo ku yaala mandiqada taaga weerarkan ayaana waxay sidoo kale mujaahidiintu ay ku soo qaniimaysteen hub isugu jiraan noocyo kala duwan oo ay ku jiraan gaadiid iyadoo sidoo kale kuwo kala dablaqabadsiiyey sidoo kale mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ayaa weerar qarax ah waxa ay ku beegsadeen gawaari ay wateen maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda ridada maali oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada jima iyo kaarfroon ee wilaayada kayis sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa afar mooto ku soo qaniimaystay howlgal fariid ah oo ay ka fuliyeen deegaanka dargow ee gobolka kaya ee waddanka burkina faso mu'asasada azalaaqah ayaana faafisay sawirada qaniimada mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay ay la wareegeen saldhig militari oo maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso ay ku lahaayeen deegaanka buunaba ee gobolka kaya weerarkaas ayaana dhacay maalinimadii shalay ee jimcaha sidoo kale weerar qarax ah ayaa lagu beegsaday kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda riddada boomako oo ku socdaalayay isla gobolka kayis dhanka kale mu'asasada azalaaqah ayaa faafisay muuqaal soconaya muddo laba daqiiqo ah oo lagu soo bandhigay howlgal kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddanka burkina faso muuqaalka ayaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya maliishaadka murtadiinta waxyar kadibna waxaa la arkayaa murtadiinta oo isaga firxanaysa furimaha dagaalka mujaahidiinta ayaana sidoo kale qaraxyo la beegsanaya firxadka cadowga
ونحيي من حضارتها فصولا للورى تذكر فأندلس بنيناها وباليرموك كم نفخر وفي حطين حطمهم صلاح الدين قد كبر ومن بدر أضاء النور في الظلمات واستظهر فذاك معود وأخوه دبوا عن حمى الأطهر وقالوا أين طاغوت أتى بالشرك واستكبر فإنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa askartii yuhuudda ee dalbanaya joojinta dagaalka khaza oo ay tiradoodu gaartay kumanaan kun sida uu baahiye wargeeska haartaas ee ka soo baxa deegaanada yuhuudda ciidanka gumaystaha ee saxiixaya soo jeedinta ay ku dalbanayaan in la joojiyo dagaalka khaza ayay tiradoodu kor u dhaaftay in ka badan toban kun oo askari waxaa sidoo kale liiskan ku soo biray ilaa laba boqol iyo konton qof oo ka tirsan qoysaska maxaabiista gacanta ugu jira kooxaha muqaawamada filistiin kuwaas oo iyagana dalbanaya in lasoo afmeero dagaalka ka socda marinka si ay dib uga helaan maxaabiistooda ka maqan sidoo kale waxaa xusid mudan in iyaduna ay tiradoodu korartay shakhsiyaadka caanka ah iyo saraakiishii hore ee milatariga yuhuudda kuwaas oo ka soo horjeeda sii socoshada dagaalka waxay iyaguna tiradoodu gaartay ilaa boqol iyo toban kun oo qof kuwaas oo dhammaantood saxiixay warqada ay ku dalbanayaan joojinta dagaalka inta muddada ah ka holcaya gudaha dhulka filistiin gaar ahaan marinka khaza si aan dib ugu helno ayay yidhaahdeen maxaabiista naga maqan maraykanka oo markii ugu horreysay sacad shiinaha ugu eedeeyey in uu taageerayo dhammaan weerarada ay kooxda xuutiyiinta yeman ku bartilmaamaydsanayaan masaalixda xukuumadda washington waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida ay nashirisay majalladda wall istry journal xukuumadda washington ayaa markii ugu horreysay sacad biijin ugu eedeysay in ay taageerto kooxda xuutiyiinta kadib markii war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka lagu sheegay in shirkadda dayax-gacmeedka shiinaha ee jang wank ay si toos ah maleeshiyaadkan uga garab siiso weerarada ka dhanka ah danaha maraykanka sidoo kale xogta ayaa intaasi ku daraysa in dayax-gacmeedyada shirkaddan ay bixiyaan siraha iyo bartilmaameedyada maraakiibta maraykanka ee ay weeraraan xuutiyiinta waana kuwo u fududeeya ahdaafta xasaasiga ah ee ay doonayaan xuutiyiinta ayay warbixintu leedahay ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama soo bixin dhanka dowladda shiinaha waana xogtii ugu horreysay ee bixinaysa caddeen intan la eg tan iyo markii ay xuutiyiintu bilaabeen weeraradooda ka dhanka ah masaalixda maraykanka aan markan milicsanna qodobka xiga xubinta iyo trump oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah jaamacadaha ugu waaweyn maraykanka xilli ay dhacayaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda siyaasadaha kala duwan ee xukuumadda cusub sida uu baahiyey wargeeska washington post madaxa aqalka cad ayaa shaaciyey dagaal ka dhan ah jaamacadaha ugu waaweyn ee gudaha dalka maraykanka kuwaas oo waayihii dambe ay ka dhacayeen dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka haba ugu horreysee dacminta uu maraykanku siinayo maamulka gumaystaha yuhuudda ee xasuuqa ka wada gudaha dhulka filistiin dagaalkan ma noqon doono mid si wanaagsan ku soo dhammaada maraykankuna waxa uu noqon doonaa mid qallafsan ayuu yidhi donald trump jaamacadaha uu hanjabaadda u diray madaxa aqalka cad waxaa ka mid ah colombiya iyo midda harfard jariiradda ayaa sidoo kale sheegaysa in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jeri fans mar uu ka hadlayey arrinkan uu isaguna ku baaqay in la dejiyo siyaasad uu ugu magacdaray debatification taasoo sifaynaysa ayuu yidhi hay-adaha kala duwan ee milatariga iyo kuwa u adeega rayadka cabdilfataax alburhaan oo xilkii ka xayuubiyey xubno muhiim ah xilli dagaal xoogan ay xukuumaddiisu kula jirto kooxda r s f waa qodob kale oo aad ku maqli doontaan xubinta wargeysyada sida ay nashriyeen inta badan jariiradaha ka soo baxa gobolka madaxa milatariga suudaan cabdilfataax alburhaan ayaa xilka ka xayuubiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda cali yuusuf axmed al shariif iyo sidoo kale ilaa lix wasiir oo kale oo ka tirsan xukuumaddiisa ilaa hadda alburhaan ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xilka qaadista uu ku sameeyey raggan balse waxaa lagu warramayaa in ay ku soo beegantay xilli toddobaadyo ka hor la sheegay in jenaraal alsaadiq ismaaciil oo ah ergeyga gaarka ah ee cabdilfataax alburhaan in uu si qarsoodi ah ku booqday talaabiib si netanyahu uu ugu wargeliyey in alburhaan uu diyaar u yahay in la dhammaystiro heshiiskii lagu dhisayey xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac kaasoo burburay sannaddii laba kun iyo labaatan markaa oo ay suudaan qayb ka ahayd heshiiskii carabtii iyo yuhuudda ee abraham waana sidaa ay ku warrantay majalladda al rakuba balse booqashadan waxaa maalin ka hor beeniyey wasiirka arrimaha dibadda suudaan cali yuusuf axmed waxaana timid in xalay si lama filaan ah xasaanadda looga xayuubiya ninkan iyo ilaa lix wasiir oo kale maraykanka oo weli dadaalla xoogan ku bixinaya sidii uu u soo afmeeri lahaa colaadda ka dhex ololsan xukuumadaha kiyef iyo moscow laguna wada in ruushka uu ku wareejiyo mid ka mid ah dhulalka ugu muhiimsan ee uu ka qabsaday ukrain waa qodob kale oo aan ku milacsan doonno xubinta wargeysyada sida uu saacadihii lasoo dhaafay baahiye bloomberg waxaa lagu warramayaa in maamulka maraykanka uu diyaar u yahay in jasiiradda alqiram ee uu ruushku ka qabsaday ukrain sannaddii laba kun afar iyo toban uu diyaar u yahay in si rasmi ah uu ugu aqoonsado dhul uu leeyahay ruushka waxaana middan lagu tilmaamayaa in ay tahay tallaabadii ugu dambaysay ee uu trump ku doonayo heshiis nabadeed oo lagu joojiyo dagaalka ka dhex aloolsan ruushka iyo ukrain waxaa dhanka kale walaac laga muujinayaa go'aanka maraykanka uu ku aqoonsanayo dhulkan xooggan ee laga qabsaday ukrain sannaddii laba kun afar iyo toban waxaana laga baqanayaa ayaa la yidhi in la burburiyo mid ka mid ah sharciyada caalamiga ah iyadoo ay furmi doonaan ayaa la yidhi albaabo hor leh oo bannayn doona in waddan walba dhulka uu ka qabsado dal kale uu si madax bannaan u xayuubsan doono wixii hadda ka dambeeya dabayaaqada toddobaadkii lasoo dhaafay inta badan jariiradaha galbeedka ayaa sida aan xusuusno waxay daabacayeen warbixinno sheegaya dowladda maraykanka oo doonaysa in cunaqabateenno hor leh ay ku soo rogto ruushka kadib weerarada xooggan ee uu faladimir putin ka dambaysiinaya wadahadal walba oo ay yeeshaan iyaga iyo xukuumadda washington guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag maxaan ka naqaanaa tobanka badood ee ugu waaweyn caalamka waasatee midda ugu cumqiga dheer warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarita cabduqaadir biyuhu marka laga hadlayo koobkabka waxa ay daboolaan ilaa toddobaatan boqolkiiba dhulka korkiisa waxaana qayb ka ah shan badweyn oo waaweyn iyo biyo-xidheenno ama meelo kala duwan oo biyo-degaan ah sida badaha iyo harooyinka badda waxaa lagu qeexaa inay tahay dhul ballaaran oo biyo ah islamarkaana cusbo leh waxaana mararka qaarkood ay la xidhiiri kartaa badweyn halka mararka qaarna ay ka go'an tahay halkani waxaan si kooban ugu soo gudbin doonnaa insha allah tobanka badda ee ugu weyn dhulka korkiisa badda mediterraneanka ama badda dhexe waa badda ugu weyn guud ahaan badaha dunida waxaana baaxaddeeda lagu qiyaasaa laba dhibic sagaal milyan oo kilomitro squire ah islamarkaana cumqigeeda gudaha uu yahay kun afar boqol sagaal labaatan mitir xogaha dheeraadkana waxa ay tilmaamayaan in si joogto ah baddani ay biyo aada u xoogan uga hesho badweynta atlantiga hase ahaatee waxa ay biyo badani ku lumisaa uu mibaaxa loo yaqaan evaboration biyahaas oo ka badan nisbada biyaha ay webiyada ka hesho badda karibian ama baxrul karibi waa midda labaad ee ugu weyn badaha caalamka baaxad ahaan waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic toddoba milyan oo kilomitro oo squire ah waxaana moolka biyaheeda masaaxadiisa lagu tilmaamaa mid ku qiyaasan laba kun lix boqol afartan iyo toddoba mitir xogaha la xidhiira badda karibiyankana waxa ay muujinayaan in biyaha ay baddani ka hesho badweynta atlantic waxaana sannad kasta ka dhaca ilaa sideed duufaan kuwaasoo inta badan dhaca bisha sebtembar badda koofureed ee shiinaha waa midda saddexaad ee ugu weyn badaha caalamka baaxad ahaan baddani waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic saddex milyan kilomitir oo squire ah cumqiga gudaha ama moolka baddani waxaa la qiyaasaa inuu dhan yahay kun lix boqol konton laba mitir waxaana baddan ay ku xidhiirtaa badweynta basifig iyadoona laga helo dhagaxaan qarxa oo asal ahaan ka yimid qarxyo foolkaanayaal ah sida kii sanadkii kun sideed boqol siddeetan saddexdii ee loo yaqaan foolkaanadii karakoota badda berind waa midda afaraad ee ugu weyn badaha caalamka kuna jirta tobanka ugu horeeya waxaana baaxadda baddan ay ku qiyaasan tahay laba dhibic laba milyan oo kilomitir oo squire ah cumqigeeda gudaha ama moolka baddan waa kun shan boqol afartan toddoba mitir waxay biyaha baddani ka heshaa badweynta basifig waxaanay caan ku tahay baddani farqiga weyn ee u dhexeeya moolka kaas oo aan ahayn mid siiman islamarkaana kala sarreeya shanaad waa coral c oo sidoo kale loo yaqaan badda dhagaxaanta waxaa lagu tiriyaa tobanka ugu baaxadda weyn badaha caalamka qiyaas ahaan masaaxadda baddan waa afar dhibic sideed milyan oo kilomitir oo squire ah waxaanay ku taallaa gobolka queensland ee australia waxaana ku yaal dhagaxaanta loo yaqaan great barrier reef oo ah goob dalxiis oo caan ah baddan ayaana ah mid diiran iyadoona inta badan ay ka dhacaan duufaano lixaad waa badda carabta baaxadda baddani waa saddex dhibic sideed milyan oo kilomitiro oo squire ah moolkeeda waxaa lagu qiyaasaa afar kun lix boqol kow iyo konton mitir iyadoona ay ku xidhiirto gacanka cadan badda casi sidoo kale gacanka faris waxay xeebaha la wadaagtaa yemen cumaan iiraan iyo sidoo kale jasiiradaha maldefiska badda andamaan waa bad masaaxo ahaan gaaraysa toddoba boqol sagaashan toddoba kun oo kilomitir oo squire ah gudaha moolkeedana waa siddeed boqol iyo toddobaatan mitir waana mid ku kala duwan heerka cusbada badda iyadoo ku xiran roobka iyo sidoo kale xilliyada sanadka tani waxay ahayd badda toddobaad ee qaybta ka ah tobanka badood ee ugu weyn caalamka waxaana nambarka sideedaad badaha ugu weyn ku jirta badda okhotsk baddani waxaa masaaxadeeda lagu qiyaasaa hal dhibic lix milyan oo kilomitir oo squire ah hase ahaatee cumqigeeda gudaha ama moolka waxaa lagu qiyaasaa siddeed boqol soddon iyo siddeed mitir taasoo macnaheedu yahay waxay ku taalaa xuduudda ruushka inkastoo qeybeera kaga taal waqooyiga dalka jabaan waana badda ugu qabow bariga aasiya sagaalaad waa badda bari ee shiinaha taasoo baaxaddeedu tahay hal dhibic laba milyan oo kilomitir oo squire ah hase ahaatee cumqigeeda gudaha waa boqol siddeetan sideed mitir xogaha dheeraadkayana waxay tilmaamayaan in baddani ay leedahay cimilo qoyan xagaaga iyo mid qallalan qabowna xilliga jiilaalka waxaana sidoo kale saameyn ku yeeshaa duufaano ka dhaca xilli roobaadka gacanka hodson waxauu ka mid yahay tobanka badood ee ugu weyn caalamka waana nambarka tobanaad baaxad ahaan waxa uu gaaraa hal dhibic saddex milyan oo kilomitiro squire ah dhanka cumqigana waa boqol labaatan sideed mitir qiyaas ahaan halka biyaha ay kaga yimaadaan badweynta agtig ama qudbiga waqooyi waxaana gacankani uu ku yaalaa kanada iyadoona uu yahay khaliijka labaad ee ugu weyn caalamka ugu dambeyn haddii aan eegno meesha ugu hooseysa biyaha badda ee guud ahaan caalamka waa khadka mariana nuqdadan waa meesha ugu moolka dheer ee laga yaqaan badaha dunida waxaana ay dhacdaa galbeedka badweynta basifig dherarkeeda waxaa lagu qiyaasaa ilaa laba kun iyo shan boqol oo kilomitir halka balacana uu yahay toddobaatan kilomitir waxaa sidoo kale nuqdadan ay hoos usii degtaa ilaa kow iyo toban kilomitir taas oo ka dhigaysa in moolkeeda uu ka weyn yahay meelaha kale ee biyaha leh guud ahaan adduunka bartani ku taal khadka mariana waxaa lagu magacaabaa jaalenjer dhiib waxaana sidoo kale dhacdaa koonfur galbeed jasiiradda guwaam waana waadi aad u fidsan oo ku hoos jira guntabadda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinnay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa io nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها